walaad waa ku salaamay walaalo waxaa jiray sida aada la socoto waa dhaweyd waxaa la gaaray heshiis saddex geesooda oo la xiriiray arrimaha qaxootiga sida ay noqonayaan dabadeedna waxa weeye barnaamijkaas markii heshiiskaas uu dhacay annaga reer jubbaland waxaana la weydiiyey inaanu dadkaas amnigooda iyo dhul la dejiyo aan diyaarino waana diyaarinay kabacdi cid dambe oo dadkii muxuu ahaa arrintiisii meeshii ka qaaday ma aysan jirin magaaladan hadda aan kaala hadlaya kismaayo waxaa hadda soo gashay shan iyo toban kun iyo sideed boqol doolow meesha la yidhaha luuqna waxaa tagtay sideed boqol iyo toddoba iyo toban xarunta dhobleyna waxay noqotay meesha transitka oo dadku ka soo baxo dadkaas marka waxa weeye wax qorsho ah oo loogu talagalay waxaa ka jira in qofkiiba laba boqol loo qorsheeyey markuu gaaro destinationkii ugu dambeeyey ama meeshii kabacdi la yidhaahdo iska dhici magaalada ama orodoo gal magaalada horey baanu afartan kun ugu haynay haatanna laba boqol iyo konton kun baa kusoo socota wax loo diyaariyey dadku nolol bay haysteen waxbarashay haysteen amni bay haysteen dalku dal kale ha ahaadee meel bay joogeen rubceed looma diyaarin marka arrintaas ayaanu ka cabanaynaa waxaanuna u aragnaa dadkaanu inuu u qaybsami doono wiilka secondariga isagoo sanad uga dhaman yahay hadda la keenay ee sideed iyo toban jirka ama toddobiyo toban jirka ah hadda inuu badda isku tuura iyo inuu shabaab u gala labadaasuu halis u yahay suuqii waa xirmay magaaladii waa buuxsantay meel lagu haynaya male annagu arrintaas ayaanu ka cabanaynaa waxaanuna hakinay qaxootigii sida daadka ah loo soo waday waanu hakinay doobley baanu ku hakinay waxaanu codsanay abiil dowladda federaalka ah iyo u n ka iyo donor countriesku war dadka kan in loo taliyo mustaqbilkoodii mustaqbal bay haysteen haddana meel madow bay kusoo dhaceen waxay u socdaanna hadda dalkoodi way yimaadeen dadkuna dadkaygi waa yahay laakiin dhibaatada aanu hadda aragnay maahan mid aanu qaadi karno waa gartay marka waxaad ka cabanaysaan waa heshiis hore loo gaaray oo u n h c r iyo dowladda kenya iyo soomaaliya ay gaareen ayaa waxa uu dhigayay in idinkaydin weydiistay inaad dadkaas soo dhaweysaan xerooyin u furtaan ammaankoodana aad ilaalisaan tii baa laydinkaga baxay marka annaga arrintii baa nolo kaga baxay cid dambe oo naga dabatimid iyo cid dambe oo wax ka soo dabadirtay iyo cid dambe oo dadkan meesha loo wado iyo waxa mustaqbilkooda noqonayo ama annaga nagala hadashay ama iyagu noo keenay ma jiraan tallaabooyinkaad qaadeen waxaa ka mid a inaad dhoobley sida ad ii sheegtay aad qaxootiga ku celisaan oo aad tidhahdaan ma u gudbaysaan dhulka kale soomaalida adeer de dadkii haddii uu magaaladiina ay qaadi weyday caafimaad darra ay ka dillaacday ammaankiina uu xumaaday annagana xafiiskayaga ay soo hordhoobteen waxaanu gacan ugu hayno iyo meel aan u dhaqaajeennana aanu haynin haddee sooma haboona inaanu nidhaahno war meesha laga soo gelayo hadda bal ha lagu hakiyo inta mihir la helayo oo dowladdii soomaaliya oo shalay wax saxiixday ama tala ha keento ama u n ha keento ama hay-adaha caalamiga oo caawina ha keenaan awoodda maamulka dowlad goboleedka jubbaland iyo koonfur goboleed labadaba way khusaysaa wax ka weyn baa lasoo saaray dadkuna waa dad bani aadmin oo mustaqbal u baahan hadday mustaqbal waayaan dee wax ka xun bay gelayaan wa waa gartay marka hadda w halkaad dadka ku hakiseen ma gudaha dhobley baa mise xuduudda kenya intaanay soomaaliya usoo gudbin waxaanu ku hakinay xerada weyn sentarka ah oo transitka dadka las marka hore la keeno kabacdina la qaybiyo ee ku taala gudaha iyaga waxa weeye deegaanka jubbaland ee dhobley arrintan ka hor intaadan tallaabadan qaadin ma kala hadasheen mas-uuliyiinta ay quseysay ama ciddii ay quseysay ee heshiiskaa hore u saxiixday hadday ahaan lahayd dowladda soomaaliya kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay adeero maalintii baalkaa saxiixaas u dhacay heshiiskaas ilaa iyo maanta aan kula hadlayo oo go-aankaan soo saarnay geed dheer iyo geed gaabanba waa u fullay war siyaasadda iyo boolisiga qaxootiga celin maahane maxaa weheliya waran annagaa dadkii muxuu ahaa uu nagu soo degayaa war dadka kan mustaqbalkoodii ka hadla war dadka xaggee baa la geynayaa war dhulkii qaarna al-shabaab baa haysta qaarna jiilaal iyo abaar baa ka jira dadku magaalooyinka yararka xorta ah ma wada qaadi karo haddaanu meel u astaynayna meeshii waxa weeye dee biyana ma leh shelter ma leh daawo ma leh saldhiggii meeshii boliiska la geyn lahaa ma leh wax nololho ka jiraa ma jiro dhul banaan oo aanu awood u lahayn baanu bixinay ciidanna waa ku wareejinay wixii laga rabay in dadka loo diyaariyaa waa weynay waana laka hoos qaadi waaye hadda waxaan rabnaa in caalamka iyo dowladda federaalka iyo dowladda iyaduba intaba inay isla arkaan dadka imaanaya jubbaland soo gaaraya ee xerooyinkaa ku jira maxay idiin sheegayaan ma dad raalli kaha in lasoo celiyo oo soomaaliya ay kusoo noqdaanba mise dad lasoo joobjoobay oo xoog lagusoo lagu soo kaxeeyo oo xuduudda lagu soo daadiyo wey adeer dadku waxa weeye xoogaa lacagna waa la siiyey dalkaagii baa lagugu celinayaa waana lagugu caawinayaa baa la yidhi halkan markuu yimid oo gaariga laga rogayna laba badan boqol qaado oo waxaa la yidhi wata magaaladii aad ka bacdina annagayna soo hordhoofteen xabsiyadii bay soo dhoofteen anigu kormeer baan ku tegay xeryihii oo dhan dadku meel bacda oo aan waxba gogol lahayn oon waxba lahayn ayaa muxuu ahaa lagu xareeyey marka waxaasuna waxa weeye ma ahan faagti qof bini aadmi ah yacni wax maaragtay mustaqbal u noqon kara ma aha labada boqol markii bay baxaysaa waxa ku xigaa waxa weeye xoolihii waa dhammaadeen dadkaanu sababbay shala dalka uga qaxeen amnigii haddii aanu ku fillaannay dalkoodiina waa la haystaa weli looma xoraynin inta badan haddii magaaladii waxa weeye gudaheedii ma wada qaadi karo guri kasta waxaa kor degay labaatan qoys kii horey u joogayna waa barakacay kii hadda yimidna qaxooti dhabuhu noqday dadka marka waxaan usoo celinayna waxa weeye in la helo mashaariic iyo nolol iyo meelay ka duulaan carruurtuna wax ku bartaan laakiin may ahayn qaxooti qaxooti shaac in la yidhaah